bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لilaahi rab اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi وعlى alihi وصaxbihi aجmaciin ama bacdu qaala اlmuؤalifu raximah اllah وأwlu man ystaftixu baab اljanaةi muxamadu وأwlu man yadkulu اljannaةa min alأmmi ummatه waxaan soo haynay kitaabkii alcaqiidaة اlwaasiqiya lisheekh اlislaam ibni teymiya raximah اllah halkan wuxuu ka gelayaa shafaacada shafaacada waxay ka mid tahay alimaanu biاlyowmi اlaakhir ayay soo gelaysaa maalinta aakhiro rumaynta la rumeeya waxaa ka mid a in shafaacada la rumeeyo shafaacada waxaan sheegnay shuruudeeda inay tahay shaafica ama ruuxa shafeecayaa inuu yahay ruux ilaahay raalli ka yahay loo shafeecayo mashfuucu lahuga inuu raalli ka yahay inuu alla raalli ka yahay ee shafaacadana ou idmo ilaahay subxaanaه wa tacaala qur'aankana aaday ugu jirtaayo alla wuxuu leeyahay man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidnih waa kee midka ilaahay agtiisa ka shafeecayo ilaa idinkiisa ma ahani nebiga markii ambiyada ilaahay loo tago mid kastaa shafaaco la weydiiyo rasuulka calayhi salaatu wasalaam ma shafeeci karaayo ilaa marka loo idmo kadib mooyaane carshiga hoostiisa ayuu tegayaa waa sujuudayaa sujuud buu la dhacayaa markaas ayaa markaa allah wuxuu dhahayaa yaa moxamed irfac ra'saka madaxaaga kor u qaad washfac tushafac ergey waa lagaa erge aqbalayaa yowma-idin laa tanfacu shafaacatu cindahu ilaa man adina lahu raxmaanu waradiya lahu qowla ruuxa ilaahay subxaana wa tacaala una u idmo ayaa shafeecaya sidoo kale kan loo shafeecayan waa in loo idmo ilaahay waxa uu leeyahay walaa yashfacuuna ilaa liman irtadaa malaa'igta u shafeeci maayaan ilaa cid ilaahay oo raalli ka noqday ma ahane xadiidka saxeixa ku sugnaana wuxuu ahaa dad ayaa ilaahay subxaana wa tacaala ou naarta u idmayaa inay galaan oo amrayaa iyagoo sii socda ayaan marka soo celinaya qaarkood ilaahay baa ayaan uga shafeecayaa waa iga shafaaco aqbalayaa fa yuxaddu lii xaddan waa la ii xadaynayaayo waxaa la idhahayaa intaas u shafeeco soo celi naarta marka dadka muslimiintu ay galaanna intii loo xadeeyo nebigu u shafeeci karaa oo intaan intaan intaan ayaa la dhahayaa intaas ka badan hal qof maku deri karo marka ruuxa loo shafeecayo iyo kan shafeecayo iyo shafaacaduba waa inay idin wada haysataa siduu ilaahay u yidhi waka min malakin fi الsamaawaati laa tugnii shafaacatuhum shay-an ilaa min bacdi an ya'dana allahu liman yashaau wayardaa shafaacaduna dadku waa laba daraf iyo wasad daraf waxaa weeyaan shafaaco oo bilaa shuruud ah bay aaminsan yihiin oo cid allaale cidday is yidhaahdaan waa owliyo ayay shafaaco ka goobayaan iyagoon ogeyn inay in loo idmaayo shafaacada iyo in kale waana miduu yacnii ay shabbahayaan mushrikiinta oo allana uu leeyahay wayacbuduuna min duuni illaahi maa laa yaduruhum walaa yanfacuhum wayaquuluuna haaulaa'i shufacaa'una cinda allah qolana waxaa weeyaan shafaacada oo dhan bay inkirtay iyadoo dawaabideedii wadato shuruuddeedii ilaah bay inkireen shafaacadana waa noocyo badan tahay midda ay inkireen waxaa weeyaan khawaarijta iyo muctasilada waxay inkireen shafaacatuhu sala allahu calayh waali wasalam liahli اlkabaa'iri min ummatihi ahlu kabaa'irta dadka dunuubta waaweyn ku dhaco oo ummadda nebiga ka mid ah in naarta laga soo bixinayo loo shafeecayay inkireen khawaarijta iyo muctasilada ahlu sunnahana waa wasad shafaaco waa sugaayaan laakiin dawaabid bay u yeelaan iyo shuruud mana inkirayaan midda shuruuddeeda iyo dawaabideeda wadato nusuustana saasaa lagu jamcin karaa markuu ilaahay leeyahay maa lildaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yudaac daalimku waa gaalka wahaakadaa marka marka la leeyahay yacnii laa khullata fiihi walaa shafaaca wاlkaafiruuna hum الظaalimuun walaa shafaacata shafaaca aan idin alla lahayn waay shafaacada ma jirto ilaahay uu leeyaho shuruuddeedii shafaacada lagala'yahay wa amaa shafaacada markay shuruuddeeda wadato waa jirtaa sida ilaahay uu dhahaya man da ladii yashfacu cindahu ilaa biidnihi ayb shafaacooyinka marka nebigu waa dhowr nooc kuwo waxaa jira nebiga ou la khaas yahay oo cid kale oo la wadaagta aynan jirin kuwaas waxaa ka mid a koow shafaacat اlmowqif shafaacada la yidhaahdo shafaacat اlmowqif marka qiyaamaha la tago banka qiyaamo la tago dhididku dadka uu qabto ayaa ambiyadii nebiyullaahi nuux bay u tegaayaan markaasay shafaaco weydiisanayaan ma shafaacay weydiisanayaan wuxuu leeyahay aniga lastu lahaa aniga maahay mid u saaxiibo melihi taasi ee ordaha nebiyullaahi ibraahim u taga ibraahim bay u tegayaan sidaasoo kale u dhahayaa nuuc waxay u imaanayaan nebiyullaahi muusa ciisay u imaanayaan ilaa nebigeenna sala allahu calayh ali wasalam nebiguna marka waa shafeecayaa oo shafaacadaasi marka waxay tahay in ummaddan la kala xisaabo oo mowqifka looga raaxeeyo bankaas iyo taagnidaas in looga raaxeeyo kii naar geli lahaana aado kii janno geli lahaana aado keliya waxaa weeyaan liiraaxati almowqif mowqifka in looga raaxeeyo shafaacada noocaas nebiga cid la wadaagto nabi kalaan la wadaagin malag baan la wadaagin dad baan la wadaagin kale oo saalixiina midda labaad waxa ay tahay shafaacada nebigu uu la gaarka yahay istiftaaxu ljanna jannada inuu albaabkeeda furidda dalbo oo ruuxa jannada ku dhiiranayo oo intuu gargaraaco isaga mooyaane aan cid kale laga furaynin marka hore waa nebiga sala allahu calayh waali wasalam oo nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh waali wasalam waxaan noqonayaa ninka ugu horreeyo jannada albaabkeeda garaaco markaas baa waxaa la leeyahay malagii yaa waaye moxamed weeyaan waa iga furaya adaa la i amray cid kale inaanan kaa inaanan ka furin ilaa adiga ma ahani sidaasuu leeyahay shafaacadaana nebiga ayay u khaas tahay cid la wadaagtaa ma jirto shafaaco saddexaad baa dhici karto in lagu daro shafaacada saddexaad waxay tahay gaalada sida aan ognahay ilaahay wuxuu yidhi famaa tanfacuhum shafaacatu shaaficiin gaalada shafaaco ay naar uga soo baxaan ma helayaan laakiin abuu aalib oo nebiga adeerkiis ahaa naarta ma ka soo baxaya ilaa gaalnimo ku dhintay haddana laakiin nebiga waa u shafeecay sida ugu shafeecana waxay tahay cadaabkii ayaa laga fududeeyey cadaabkii ayaa laga fududeeyey oo xadiidkii muslim ku sugnaa ayaa cabbaas nebiga adeerkiisa ah wuxuu yidhi yaa yaa rasuula allah adeerkaa wuxuu yidhi adeerkaa ma anfacday abuu aalib fa innahu maxaa yeelay waxa uu yidhi waa kuu gargaari jiray wayaxuudu bika waa ku ilaalin jirayoo waa ku koolkoolin jiray oo aaduu kugu dadaali jiray marka adiga maxaad u tartay buu yidhi markaasuu nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayh ali wasalam amaa innahu fii daxdaaxin min annaar wuxuu ku jiraa meel naarta ka mid ah oo aan mool ahayn god aan ahayn oo marka laba dhimbiloodoo daba ayaa waxaa looga hayaa meeshaas yacnii dhulka aan taabannin ee rays magaartada la yidhaahdo ayaa laba dhuxul oo daba oo naareed looga hayaa madaxiisa ayaa la karkaraayu rasuulka sal l slam haddaanan aniga ahaa lahaynna mool ayuu geli lahay meel naarta moolkeeda abuu geli lahay taas marka nebiga waa lagu sharfay calayhi salaatu wasalaam laakiin mar hadduu gaalnimo ku dhintay wuxuu tari kara male rasuulka sal l slam oo inuu ka soo saaro waxaan u jeedaas wax tarid oo inuu naartii ka soo bixiyo janno ou keeno maya shafaacooyinka waxaa kaloo ka mid a shafaacatuhu liahli اlkabaa'ir dadka dunuubta waaweyn galay inuu nebigu u shafeeco oo laba waayo marka laba noocoo dad dunuub waaweyn galay oo naarta gala la yidhi inta aynan gelin oo u shafeecayo oo ka soo celinayo iyo qolo naarta gashay oo ku gubatay oo nebiga calayhi salaatu wasalaam loo fasaxaayo oo shafaaco la siinaayo inuu inay naarta ka soo baxaan qolooyinkaas marka naarta ku gubtay ilaa wuxuu gaarsiinayaa nebiga sal lla ly slam ilaahu ii oggolow ruux waxa uu leeyahay adnaa adnaa adnaa midqaala xabbati khardalin min iimaan ruux leh wax yar yar yar yar oo khardalka geedka la yidhaahda iniintiisa la eg oo iimaan haysta waa loo oggolaanayaa marka shafaacadaas marka nebigu waa lala wadaagaa calayhi salaatu wasalaam malaa'igta way shafeecayaan mu'miniintaa isu shafeecaayo shafaacadan ahlu kabaa'irta markaa dabadeed weliba qaar waxaa jiraya naaru jahannam ku jiro oo nebigu ounan aqoonsanaynin oo mu'miniintu aqoonsanaynin malaa'igtu aynan aqoonsanaynin ilaahay keliya uu yaqaano inay mu'miniin ahaayeen oo xadiidkii dheeraaye anas ibni maaligay ku jirtay xasanulbasri uu ka warinaayey xadiidka dheer waxaa ku jirtay inuu allah dhahaayo subxaanahu wa tacaala shafacat almalaa'ikatu wa shafaca annebiyuuna malaa'igtii way shafeecday nebiy nebiyaalkii waa shafeeceen maa baqiya ilaa arxamu uraaximiin arxamu uraaximiin unbaa haray oo ilaahay ah subxaanahu wa tacaala markaasuu naarta wuxuu ka soo bixinayaa dad ku gubtay oo xataa nebigu uu garan waayey inay mu'miniin yihiin in kale ilaa dadka kale calaamado iyo waxyaabo ayuu ku garanaya rasuulka sala allahu calayh waali wasalam markaasuu naarta marka ayaa laga soo saarayaa waa dadka ilaahay jannada jannaduu gelinayaa webi ayaa dhex dabaalanayaan oo lagu nadiifinayaa marka dadkaasoo kale waxay u yaqaanaan dadka ahlu jannada kuwaa waxay u aqoonsanayaan cutaqaa'u araxmaan dadkii ilaahay soo xoreeyey ee dadkan kaleba ilaahay baa soo xoreeyey laakiin kuwan sabab waxbay lahaayeen kuwan sabab la-aan baa ilaahay subxaana wa tacaala uu daayey shafaacadu marka noocyaal waxaa kaloo ka mid a anwaacda shafaacada dad jannada galay baa shafaaca u baahnaanaya oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay oo alle weliba uga bariyey ragga qaarkood dad jannada gelaayo oo kor loo soo qaadayo derajo sare meel ayagu ay markaa joogaan oo camalkoodu keenay ayaa markaa kor looga soo qaadayayo derajo aynan camal ku gaari karin ama sabab xataa uunan ugu noqon karin yaa ilaahay ku tafadulayaa markaasuu meel sare ku gaarsiinayaa taasna nebiga iyo yacnii ambiyada nebiga iyo kayruhu waa leeyihiin aayadda suuratu duurna waa ku tusaysaa wاladiina aamanuu watabacathum duriyathm biiimaani alxaqnaa bihim duriyathm wamaa alatnaahum min camalihim min shay waxay tusaysaa marka dadka isdhalay haddii midkood derajo sare uu helo kuwa kalena jannada ay derajo hoose ka helaan waxaa laysugu wada geynayaa derajada ugu sarraysa hadduu wiilka yahay midka helay derajada sare haddii odaga uu yahay aabbaha ama hooyada wahaa kada shafaacooyinkaasoo dhan marka waxaa waa shafaacaad jiro waxaa lagu daraa culammadu ay ku daraan shafaacada nooceeda lixaad waxaa weeyaan waa midii cukaasho nebigu u shafeecay markuu yidhi toddobaatan kunaa jannada xisaab la'aan gelayso rasuulka ilaahay alle ii bari inuu iga mid dhigo anta minhum buu yidhi waa ka mid tahay taana waa lagu daraa ayb marka shafaacadu iyada yaa laga raadiyaa marka shafaacadii garanay inay shuruud leedahay anwaacdeedana waa fahamnay yaa shafaacadan laga goobaa oo laga raadiya allaha laga raadiya shafaacada ee maxaa yeelay ilaahay baa gacanta ku hayada ruux shafaacada iskale ma jiro ilaahay baa leh waana siduu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala qul lilaahi ashafaacatu jamiica qul waxaa tiraa lilaahi ilaahay keliya unbay ashafaacatu shafaacada u sugnaatay jamiican dhammaanteed waa jaar wamajruur khabar muqadam weeyaan cilmiga macaanigana waxaa weeyaan taqdiimu maa xaquhu التaأkhiiru yufiid الxasra waxa haddii yani in la dibdhiga ay ahayd haddii lasoo hormariyo waxaa laga faa'iidaystaa xasri iyo koobnaan macnaheedu marka waxaa weeyaan ilaahay bay shafaaco dhan ku koobantay asaaska leh jamiicana weliba ilaahay kusii dara subxaanaه watacaala dhammaanteed shafaacada ilahay baa iska leh marka qofka waxaa laga rabaa marka inuu yidhaahdo ilaahu shafaacada nebigaaga igeli sidaas inuu dhaho oo shafaacada ilaahay la warsado laga baryo maadaama alle gacantiisa ay ku jirto cidna aynan gacanta ugu jirin nebigana uunan kuu shafeeci karin haddii ilaahay uusan kuu edmin hadduunan alla dhihin hebel u shafeec rasuul waxa kuuma tari karo isagaaba wuxuu leeyahay yaanan arkin qof qiyaamaha yaanan arkin ruux dhabarka uu u saaran yahay geel mid oo yacnii sac uu ka qaylinaya mid ari uu ka qaylinaya yaanan arkin buu yidhi oo uu dhaho markaas yaa rasuul allah akifnii rasuulka ilaahi ii gargaar anna aan idhaahdo markaa qad ballaqtuka waa ku soo gaarsiiyey fa innii laa uqnii canka min allaahi shay-a ilaahay agtiisaan waxba kaagama tari karo waxaan kuu kaalmay karo ama aan kuu gargaari karaa ma jiro taa marka wax walba ilaahay bay gacanta ugu jiraan waa in ilaahay laga raadiyo subxaanahu wa tacaala wawalu man yastaftixu waawalu man ruuxkan ugu horreeya oo yastaftixu furud furid dalbaaya baabaljannati jannada albaabkeeda muxamadun weeyaan waawalu man ruux midka ugu horreeya oo yadkhululjannata jannada gelayana min alumami ummadaha xaal ay ka mid yihiin ummatuhu ummaddiisa weeyaan walahu sala allahu calayhi waali wasalam rasuulku wuxuu leeyahay fi lqiyaamati qiyaamada dhexdeeda alaau shafaacaatin saddex shafaaco saddex nooc oo shafaaca wuu iska soo gaabsaday isagoo hadda laakiin ibnu abilciz ayaa aada u faahfaahinaya sharxu daxaawiyada saddex shafaaco ayuu leeyahay nacam muslimiintuna waxay ku ijmaaceen nebigu inuu khalqiga yowmalqiyaama uu shafeecayo markuu ilaahay su-aasha ka gadaale allana oo u idmo kadib taasayna marka ahlu sunnaha isku waafaqeen ciddii khilaaftayna khawaarij iyo muctasilo oo dhinaca iyo qolooyinkan iyagu marka shirkiga yacnii diinka ka dhigtay noocay dooniba ha ahaadaano ummaddanba ha u nisbo sheegtaane shafaaco aan wax shuruuda ku xirnayn bay rumaysan yihiin ayb ama shafaacatu luulaa shafaacada hore fayashfacu waa shafeecayaa fii ahli lmowqifi mowqifka iyo banka qiyaamaha dadkii dadka taagani ayuu u shafeecayaa xataa yuqdaa ilaa la kala saaro baynahum dhexdooda bacda an tataraajaca alambiyaa'u markay ambiyadu isku soo celceliyaan ka gadaale markay ambiyada isku soo noqnoqaan oo nebi kasta yacnii uu leeyahay anuu derajadaa melihi hebel u tag anuu derajadaa melihi kaas u tag aadamu aadam iyo wanuuxun nuux ibraahiimu ibraahim wa muusa iyo waciisa bnu maryam can ishafaacati shafaacada ay isku celceliyaan xaggeeda xataa tantahiya ilaa ay ka soo gaartay ileyhi nebiga sala allahu calayh waali wasalam xaggiisa ay ka soo gaartay taasi waa mid waana mid isaga uu la gooni yahayba oo cid la wadaagtaa aynan jirin wa ama ashafaacatu ahaaniyatu shafaacada labaad fayashfacu fii ahli اljannati ahlu jannihiibuu u shafeecayaa uu ergeynayaa an yadkhuluu ljannata jannada inay galaan ayuu uga ergeynayaa wahaataani shafaacataani labadan shafaaco khaasataani laba gaar ah weeyaan lahu isaga u khaas oo u gaar ah middaan waa tahe marka waa midii jannada uu furid dalbaayo wa ama ashafaacatu ahaaniyatu fayashfacu fii ahli اljannati waa dad ilaahay yidhi jannada gala oo jannada la geli loo soo diray nebiga ayaa u ergeynayo intuu albaabkeeda gargaraaco isaga unbaa laga furayaa markaa kadib ayuu ayay gelayaan fayashfacu fii ahli اljannati buu u shafeecayaa an yadkhuluu inay galaan aljannata jannada wahaataani shafaacataani labadan shafaaco khaasataani lahu kuwa isaga u gaara weeyaan wa ama ashafaacatu ahaaliatu shafaacada saddexaad fayashfacu waa ergeynayaa fii man istaxaqa naara qof naar mutaystay ruux naar mutaystay buu u ergeynayaa u shafeecayaa wa haadihi shafaacatu shafaacadaana lahu isagay u sugnaatay walisaa'iri nebiyiina nebiyada dhammaantood baa iskale wasidiiqiina baa iskale dadka sidiiqiinta ah wahayrihim iyo hayrkoodba waa leeyihiin fayashfacu waa ergeynayaa fii man istaxaqa naara naar ciddii mutaysatay anlaa yadkhulahaa inuunan gelin naarta inaynan gelin buu ka ergeynaya yacnii waa qolo naartii mutaysatay oo naartii loo diray weli aan gelin laakiin iyagoo loo sii wadaa nebigu calayhi salaatu wasalaam alla uu nebigiisa ku sharfayaa markaasuu alla uu baryayaa rasuulka uu leeyahay ilaahu ummaddayda ha hoojinin markaasaa laleey intaas bal soo celi intaas in ayaa loo cadidayaa intaasuu soo celinaya marka wayashfacu waa u ergeynayaa fii man dakhalahaa ruux naarta galay an yakhruja minhaa inuu naartii ka soo baxo kuwa naarta galay oo la geliyeyna in naarta ay ka soo baxaanna waa ka ergeynayaa ayb marka waxaa laga qaadanayaa muslimiintu inay qaar ka mida naarta ay gelayaan waana caqiido khilaafsan caqiidada murji'ada murji'adaba ayagu waxay qabaan ruux muslima inuuna naar gelayninba waa caqiido marka waxaa weeyaan dhinaca kale iyagoo yacnii ruux muslima naar maba gale maxaa laga shafeeca marka agtooda khawaarijta dhinaceeda kale waa iyakuna dhanka kale iyay mar walba u bayraan wayashfacu fii man dakhalaha an yakhruja minhaa ruux jannada galay buu u ergeynayaa an yadkhula an yakhruja minhaa inuu ka soo baxo in laga soo saaro yani inuu ka soo baxo naarta tan marka waa shafaacatu ahli اlkabaa'ir midda ay khawaarijtu diidaan taas waa qolooyinka dadka gaalaysiiya zamankan jooga laftirkeeda ma ogola shafaacadan iyadaa macan maxaa yeele cindahum xaqiiqada jirtaa waxay tahay ruuxu haddii uu dembaabo oo dembi ku dhinto hadduu u arkaayo inuu yacni muslimadii ka baxay de sabab naarta oo uga soo baxayaa ma jiraysaba qolooyin marka waxaan arki jiray qur'aaniyiinsha la yidhaahdo oo qur-aanka keliyaan annaga xujaysanaynaa sunnada ma rabno yidhaahdo oo qur'aaniyiinna culammada u taqaano sababkuna uu yahay inay kownuhum yunkiruuna alqur'aan inay qur-aanka inkiraayaan maxaa yeele qur-aankay ku taallaa in sunnada nebiga la raaco ninkaa yidhaahdo sunnada nebiga la raaco maa qur-aankiiba u inkiray iyaga marka aayaad intay qabsadaan daahirka qur-aanka qaarkiis bay waxay leeyihiin maa lidaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac daalim looma shafeecayaa la yidhi war ninkan zinaystay oo tuugga ah daalim soo maahan buu ku leeyahay haa hadduu daalim iyo daalim maba loo shafeecayo maa lidaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac daalimku wax ushu ergeynayaa ma laha jawaabtooda waxay noqonaya dulmiga laba nooc waa dulmi akbara iyo dulmi asqara ama dulmi diinta qofka ka saaro iyo dulmin duuna dulmin waxaana ku tusaaya qur'aankii laftirkiisa meel kaleba iyadoo la aadinba ilaahay waxuu leeyahy uma awratna alkitaaba aladiina اstafayna min cibaadina فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مqتسد ومنهم sابق بالkhيرaaت بإذن الله aيadda ayay ka warrameen mسلimiintay ka warrameen الذiina اsطفaynaa baa ilaahay leeyahy kuwii aan doorannay annaga kitaabka waxaanu dhaxal siinay kuwii aan doorannay waa dadka uu doortay ilaahay gaalamaya waa muslimiina markaasuu kala qaybiyey oo saddex sinfi u qaybiyey daalimun linafsihi mid naftiisa dulmiyey muqtasid dhexdhexaystay iyo nin saabiqun bilkhayraati biidn illaah halkan marka daalimaa ku yaallay daalimkan gaalmaya marka isaga hala weydiiyey marka marka hadduu yidhaahdo daalimkan gaala gaaladii weeyaan hadduu yidhaahdo weli sidaa uu soo istaago de uma awrafna alkitaaba aladiina stafaynaa baad diidayso idan waxaa soo baxay marka dulmi gaalnimo aan ahayn iyo dulmi gaalnimo ah dulmiga gaalnimada ah weeyaan midka aan shafaacada lahayn amaa dulmiga kale erge iyo shafaaco waa leeyahay ayb waxaa kaloo nebigu yani fisqiguna waa la mid isaga laftirkiisa sharcigu waxaa dhici karta mararka qaar faasiq bimacna alkaafir in laga wado faasiq oo aan gaal lahaynna waa dhici kartaa qowluhu tacaala waxaa ku tusaya midka gaalka ah faman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun ama aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati falahum jannaatu اlma'waa nuzula bima kanuu yacmaluun waama aladiina fasaquu fama'waahum الnaar kulamaa araaduu an yakhrujuu minha uciiduu fiiha waqiila lahum duuquu cadaaba الnaari aladii kuntum bihi tukadibuun naartii inaan laga saaraynin baa la sheegay fiiri faman kaana mu'minan kaman kaana faasiqan laa yastawuun mu'minkii waxaa la yidhi jannou ku jiraa faasiqiina naarta ayuu gelayaa mar allaala markuu doono inuu ka baxo waa lagu celiyaa waa gaal ila gaal unbaa ilaahay naarta uu ku waarinayaa moogtahay faasiqaas waa kii gaalka ahayo waxaa kaloo ilaahay subxaana wa tacaala uu yidhi waina shayaaiina la yuuxuuna ilaa awliyaa'ihim liyujaadiluukum wain adactumuuhum inakum lamushrikuun aayaadka iyaduna waxaa ku jirta saas oo kale gaalada ilaahay subxaana wa tacaala inuu ku sheegaayo fisqi ruux mu'mina oo fisqi lagu sheegay diintana aan laga saarin waxaa weeyaan suuratu waxaa iyadana suuratu nuur waaladiina yarmuuna almuxsanaati uma lam ya'tuu biarbacati shuhadaa fajliduuhum amaaniina jalda walaa taqbaluu lahum shahaadatan abada wa ulaa'ika hum alfaasiquun ruux hadduu gabar caayo u yidhaahdo zaaniyad waay gaal miyau noqonaya diinta miyau uga baxayaa maya haddana maca daalika faasiqiin waayo le ninka sidaa yeela idan faasiq gaal ahaa jira iyo faasiq aan gaal ahayn asmaadan marka haddii sidaa aan loo kala saarin oon sidaa loo kala tafsiilinin waxaa ka dhalanayo in axkaam gaaladii lahayd muslimiinta in la dul saaro ayb waana midda ibnu cumar uu yidhi khawaarijta markuu ka hadlaa innahum inطalaquu ilaa aayaatin nasalat fi اlkufaari fajacaluuha cala اlmuslimiin aayaad bay la tageen gaalada ku timid markaasay muslimiinta dul saareen buu yidhi nacam muslimiin mukhlisiinay dul saareen marka axkaamta inta aan la ridin wax badan baa ka horeeya ayb wayukhriju allaahu min annaari ilaahay naarta wuxuu ka soo saa wuxuu ka bixinayaa aqwaaman qolo bikayri shafaacatin shafaaca la'aan kuwana shafaaca la'aan baa ilaahay ka saarayaa bal bifadlihi bal iskaba daayay bifadlihi buu uga saarayaa waraxmatihi iyo naxariistiisa wayabqaa fi ljannati jannada waxaa haraya oo ku baaqi noqonayo fadlun dheeraad caman ka dheeraad dakhalahaa galay oo min ahlidunya dadka adduunyada ah fa yunshiu llaahu ilaahay wuxuu u inshaynayaa oo u aas-aasayaa e u abuurayaa lahaa iyada wuxuu u abuurayaa aqwaaman qolo fayudkhiluhum ljannata jannaduu gelinayaa kuwa marka halkaana marka ilaahay cadaaladiisay ku tusay naartii dadkii gaalada ee dadkii muslimiinta ahaa ee mutaystay markay galeen shafaacadiisa ay naxariistiisa uga soo saaray dhinaca kale jannadii marka dadkii la geliyey muslimiinta ahaa dhul baa jannada ka soo haraaya dhul iska bannaanoo wax deggan aanay jirin ayaa ka soo haraaya dhulkaa isagaa ilaahay subxaana wa tacaala dad cusub ayuu u abuurayaa markaasuu jannada gelinaya naartana markay tidhaahdo hal min masiid hal min masiid markay leedahay muxuu ku samaynayaa alleh fayadacu calaa qadamihi fayadacu qadamahu calayha gomadiisuu naarta saarayaa fatanzawi ama fayanzawi bacduhaa bacdan waa isku soo aruuraysaa iyada dhan naarta marka ilaahay dad cusub uma abuuraayo sababtoo ah nin aan ruux aan dembaabin ilaahay inuu naar geliyo yacni waxaa weeyaan cadaaladda ilaahay sidaa ma keenayso jannada laakiin tafadul maadaama ay tahay qof aan shaqaysanin waa iska gelinaa ilaahay oo markaas un la abuuray oo markaa un uu abuuray marka taana ilaahay fadligiisa ayay ku tusaysaa wayaqaa fi ljannati jannada waxaa ku haraya taas marka xadiidkii waxaa tusaaya isagana marka bukhaariyo muslim bay warinayeen allah wuxuu dhahayaa shafacat اlmalaa'ikaةu washafacat الnabiyuuna washafaca اlmu'minuuna walam yabqa ilaa arxamu الraaximiin fayaqbidu qabdaة min الnaari cantooba ayuu naarta ka soo cantoobaynaya fayukhriju qowman dad ayuu soo bixinayaa lam yacmaluu khayran qadu xadiidku saasuu leeyahay qole aan khayr samaynin weligood qad caaduu xamaman oo markaa dhuxulan noqday fa yulqiihim wuxuu ku tuurayaa fii nahrin webi fii afwaahi ljannati jannada afafkeeda ku yaalla yuqaalu lahu nahru lxayaana lam yacmaluu khayran qadu ogow waxaa weeyaan waa dad caqdi saxiixa oo tawxiid laakiin ku dhintay tawxiidka ayaan wax kale ugu helinin wa camal marka la yidhaahdana baababkan masaa'il asmaa'i waddiin ama iimaanka iyo marka laga hadlaayo dadku camalka dihnigooda wuxuu aadaa camaluuljawaarix acmaashan jawaarixda laga qabtay aadaan dihnigooda camal marka la yidhaahdo waa macno ballaaran yahay jawaarixda waa ka ballaaran yahay camalku wuxuu noqdaa camaluljawaarix gacmahan lugahan indhahan afkan waxa laga sameeyo o dhan waa camaluljawaarix kaas camal weeyaan waana camaluuljawaarix camal waxaa jira camalu اlqalbi ama acmaalu اlquluub quluubtana camal bay leedahay marka camal marka la yidhaha haw qaadanin jawaarixda keliya kan laga sameeyo bal waxaa weeyaan acmaalulquluubta in qaybo badanoo ka mid ah waa asluliimaan haddii la waayo ruuxu iimaan maba u suurtogelayo waxaa ka mid a xubbiga jacaylka iyo buqdiga jacaylku waa camal qalbi ah waa ruuxu marka inuu alle jeclaado rasuulka jeclaado diinta jeclaado asal ahaan inuu haysto qadarka waa lagu kala tegsan yaha ninba ninka kale ummadda nebiga jacaylkiisa ilaahay jacaylkiisa isku mid isku heerka ma aha laakiin nin kastoo muslima waxaa laga rabaa wax un inuu ka haysto jacaylkaas ma dhici karto in jacaylkaasi qalbigaaga eber uu ka yahay haddana aa mu'min tahay suurtagal maaha abadan waxaa ka mid a buqdiga buqdigu waa nacayb ruux inuu nacayb u haayo yacnii dadka ilaahay subxaana wa tacaala diintiisa khilaafay iyo adyaanta baailka inuu necab yahay nooc nacayb inuu hayo asalka yacni qalbigiisu waa inay waxun uga jiraan haddaynan uga jirin xubbi ayaa booskaas buuxinayo haddii ruuxu marka diin aan islaam ahayn ou jeclaadana oo diin ahaana uu u jeclaadana waa ku gaaloobaya haddii iimaankii meeshii ma oolay marka lam yacmaluu khayran qadu marka la leeyahay kii jawaarixda wailaa acmaalulquluubtii aynan iimaanku uunan ansaxaynin ilaa in iyada la helo ma ahane way haystaan dadkani laabudda marka lam yacmaluu waxaa laga reebaya acmaalulquluubtii asluliimaanka ahaa ayaa laga reebaya camaluljawaarixa waxay culammadu isku khilaafaan salaadda salaadda ruux haddii laga waayo mu'min ma la dhihi karaa khilaaf mashhuur ah yaa bayn ahlisunnati waljamaca ka jirad ogtihiin ayb sidaasoo marka qad caadu marka webigaasa alla uu ku ridaya saas jannada usoo gela gelayaan marka wa asnaafu maa tadamanathu daaru اlaakhiratu wa asnaafu maa wayabqaa fi ljannati fadlun baa ku haraya dheeraad caman ka dheeraad dhul bannaanoo yacnii aan dad markaa aynan deganayn baa jannadii ku haraayo caman dakhalahaa ka dheeraadsan ruuxii galay min ahli dunyaa jannada galo min ahli dunyaa adduunyada dadkeeda ahaa fayunshi ullaahu lahaa ilaahay wuxuu u abuurayaa jannadaas aqwaaman qolo fayudkhiluhum ljannata jannada u gelinaya naarta ilaahay marka iyadu dad u abuuri maayo oo markaa aan shaqaysanin ee markaa uu naarta geliyaa ma dhacayso riwaayo waxaa soo aroortay shaad ah oo saasoo kale tilmaamaysa fa yunshicu allaahu naara saasoo kale ay leedahay marka aljannata waa sida jaadadii saxeexa wa asnaafu maa tadamanathu daaru alaakhiratu wa asnaafu maa kii yacni asnaaftiisa tadamanatu ay koobsatay addaaru alaakhiratu daarta dambe oo min alxisaabi xisaab ah waalhawaabi hawaab waalciqaabi ciqaab waaljannati janna ah waalnaari naar ah watafaasiilu daalika iyo kaagaas tafaasiishiisa madkuuratun weeyaan mid la xusay fi lkutubi almunasalati kutubtii la soo dejiyey baa lagu sheegay min asamaa'i laga soo dejiyey iyo waalaaahaari aahaartii min alcilmi iyo walaahaari aahaartii min alcilmi cilmiga xaggiisa ka ahaatay alma'huurati lasoo naqliyey can ilambiyaai laga soo guuriyey wa fi lcilmi cilmigii dhexdiisii almawruuhi laga dhaxlay can muxamedin laga dhaxlay sala allahu calayh waali wasalam min daalika kaagaa aan soo sheegneed qiyaamo iyo tafaasiisheeda maa ayaa ku sugan dhexdiisa yashfii daaweynayo ruuxa jiran daweyn karo wayakfii ku filan faman ibtaqaahu ruuxii doono wajadahu waa helaya ninkii meeshaa ka raadiyo wuu ka helaya yacnii wuxuu ku leeyahay nebiga calayhi salaatu wasalaam cilmiga laga dhaxlay qur-aankii iyo sunnadii nebiga iyo wax badan oo lagu dawoobo ayaa ku sugan oo aakhiro looga sheekaynayo ayb waaliimaanu bilqadari calaa darajatayni kullu darajatin tatadamanu shay-ayni wاliimaanu rumayn bilqadari qadar la qadarka la rumeeyo ayb wاliimaanu rumayn bilqadari qadarka la rumeeyaahe calaa darajatayni buu ahaaday laba daraja laba darajo ahaaday kullu darajatin darajo kastaana tatadamanu shay-ayni laba wax ayay koobsanaysaa maa ka bood ya wtu'minu alfirqatu الnaajiyatu firqada badbaaday waxay rumaynaysaa min ahli الsunnati waاljamaacati ah bilqadari bay rumaynaysaa qadarka khayrihi iyo washarihiba khayrkiisa iyo shartiisaba wاliimaanu biاlqadari wاliimaanu rumayn bilqadari la rumeeya qadarka calaa darajatayni weeyaan kullu darajatin darajo kastaana tatadamanu shay-ayni laba shay bay koobsanaysaa fadarajat اlwulaa marka iimaanka qadarka laba derajo waayo laba derajo kastaana laba wax bay koobsanaysaa laba waxaa ku dhex jirta maraatib اlqadar markaan ka hadlaynana horaan usooga soo hadalnay alcilmu wاlkitaabatu wa cumuum اlmashii'a iyo an allaha tacaala khalqa afcaali اlcibaad ilahay inu addoommada afcaashooda awoy afartaas darajo intaa unbuu kuu so-oyu haddana aanka ku sheegaya wاliimaanu biاlqadari calىa darajatayni kullu darajatin tatadamanu shay-ayni fadarajat اlwulaa darajada hore aliimaanu billaahi weeyaan ilaahay oo la rumeeyo tacaala sarreeye aliimaanu rumayn billaahi alla la rumeeyo tacaala sarreeye calima maxaa la rumaynaya oo alla laga rumaynayaan calima inuu ogaaday maa shay alkhalqu khalqigu caamiluuna ay samaynayaan khalqigu ay samaynayaan bicilmihi uu ku ogaaday cilmigiisii cilmigii day alqadiimi qadiimka aya horreeyey alladii kaas oo huwa isaguba mawsuufun bihi oo ku sifaysnaa azalan horayn iyo abaddan weligiina oo ku sifaysnaanaana wa calima wuxuu ogaaday inuu ogyahay alle in la rumeeyo jamiica axwaalihim dadka axwaashooda dhammaantood min adaacaati ee daacooyin ah walmacaasii macaasi ah waalarsaaqi arsaaq ah waalaaajaali wakhtiyada cumrigooda ah uma markaa dabadeed kataballaahu ilaahay wuxuu qoray fi lowxi lmaxfuudi lowxulmaxfuudka maqaadiira alkhalqi khalqiga waxa loo qadaray fa awalu maa khalaqa allaahu fa awalu maa ki mar markii ugu horraysoo khalaqa allaahu alla ou abuuray alqalama qalinka ou abuuray qaala lahu wuxuu ku yidhi uktub qor qaala wuxuu yidhi maa aktubu maxaan qoraa qaala wuxuu yidhi uktub qor maa huwa kaa'inun waxa ahaanayo ilaa yowmi alqiyaamati laga gaaro xadiidka axmed iyo abuu daawuud iyo tirmidi baa wariyeen waana xadiid saxiixa yacni fa awalu maa khalaqa allaahu alqalama sida loo macnaheeduna waxaa weeyaan markii ugu horraysay oo alla uu qalinka abuuray ayuu wuxuu ku yidhi uktub bacdu alculamaa waxay yidhaahdaan macnaheedu waxaa weeye fa awalu maa shay kii ugu horreeyey khalaqa allaahu ilaahay ou abuuray alqalamu waay marka waa alqalamu waxaa weeyaan waa la waa la waa la goda ayb calaa annahu yacni mubtada muahar laga dhigo ama marka laakiin shee awalu maa khalaqa allaahu alqalama haddii la yidhaahdana awalu maa markii ugu horraysay khalaqa allaahu alla ou abuuray alqalama qalinka ou abuuray hee qaala lahu wuxuu ku yidhi uktub qor qaala lahudaas baa marka khabarkii dhacayso marka laba tafsiirna waa u kale kala macno duwan midkan aan ku macnaynay ee dambe hadda aan gadaal ka sheegnaana xoog badan maxaa yeelay wax ilaahay makhluuqiisa waxa ugu horreeya ou abuuray carshigo ahaaye ma ahayn yacnii ma aanay ahayn qalinku ma aha maxaa yeeley axaadiid fara badan baa tilmaamaysa in carshigu ou abuurnaay marka qalinka la abuuray ilaahay qalinka markuu abuurayna mar allaala markuu abuuray amar buu siiyo qor buu yidhi qadarka markaasuu qoray markaa sidaa la dhahaayana ilaahay carshigiisa waa abuurnaay idan marka halkaa maxaa ka soo baxayso in carshigu uu ka horreeyey sidaa darteed awaliyadan waa in la yidhaahdo markii ugu horraysay oo qalinkan la sameeyey la abuuray oo alla abuuray ayaa waxaa lagu yidhi ogtub haddii macnaha kale dabdiga kale la qaato awalu maa khalaqa allaahu alqalamu wixii ugu horreeyo alla oo abuuray qalin bow ahaa marka la yidhaahdana carshiga marka laga reebo carshiga marka laga yimaado inta kale qalinkaa ugu horreeyey ayb marka famaa asaaba alinsaana waxa insaanka asiibo lam yakun ma ahayn liyukhdi'ahu mid gafaayo wamaa akhda'ahu wixii gafayna lam yakun ma ahan liyusiibahu mid asiibi lahaa jafat ilaqlaamu aqlaamtii way qallashay wa duwiyat isuxufu suxuftiina waa la duuduubay waraaqihi kamaa qaala tacaala siduu alla uu yidhi alam taclam miyaadan ogeyn ana allaha alla yaclamu inuu ogyahay maa shay fi samaawaati ahaaday waalardi ahaaday ina daalika kaagaasi fii kitaabin buu ahaaday kitaab dhexdiis ina daalika kaagaasi cala allaahi ina daalika kaagaasi yasiirun weeyaan midkii fudud cala allahi ilahay korkiisa ku fudud wa qaala alla wuxuu yidhi maa asaaba maa maa asaaba ma ku dhacdo min musiibatin ay musiibatun musiibo kuma dhacdo fi lardi ardada dhexdeeda ardada korkeeda walaa fii anfusikum nafafyaalkiinna dhexdeeda musiibo kuma dhacdo ilaa fii kitaabin ilaa hadday dhacdo musiibadaasi fii kitaabin bay ahaatay kitaab dhexdeeda min qabli an nabra'ahaa inta aanan musiibadaa aanan abuurin ama min qabli an nabra'ahaa nafta intaanan abuurin ina daalika kaagaasi yasiiru weeyaan midkii fudud calallah alla korkiisa ku fudud maa asaaba ruuxda ruuxa ma asiibto min musiibatin musiibatun musiibo ma asiibto kuma dhacdo filardi ardada dhexdeeda walaa fii anfusikum nafyaalkiinna dhexdeeda musiibo idinkuguma dhacdo idinma asiibto ilaa fii kitaabin unbay ahaatay musiibadaas min qabli an nabra'ahaa inta aanan musiibadaa abuurin ama min qabli an nabra'ahaa inta aanan abuurin nafta inta aanan abuurin labada waa loo celiya ina daalika kaagaas yasiiru weyaan midkii fudud cala allah ilahay korkiisa ku fudud halkan marka faqradan sheekh wuxuu ku caddeeyey laba derajo oo qadarku leeyahay darajat اlcilmi iyo darajat اlkitaaba taa in la ogaado derajada cilmiga ayaana waxay tahay tan koowaad iyada ayaana lagu dul dhisayaa mas'ale kastae qadar ku saabsan maxaa yeeley imaam axmed sida uu dhihi jiray alqadaru qudrat ullah qadarku waa ilaahay qudradiisa qadarkan laguu sheegaya waa awoodda ilaahay awoodda ilaahayna cilmibaa dabcan ay xambaarsan tahay marka culammada imaamu shaafici imaam axmedna waxay dhihi jireen qadariyada laba noocay ahaayeen nimanka qadarkaa diido laba noocay ahaayeen qola waxaa weeyaan nimankii hore ee soo baxay waqtigii yani xilligii mucaawiye kadib waa waqtigii saxaabadii yaryarayd ay noolaayeenoo ibnu cumar iyo uu noolaa xadiidkii dheeraa waa ogtihiinoo jibriil ibnu cumar waxa uu ku keenay yaxya bnu yacmur iyo ninkii la dhihi jiray xumayd ibnu cabdiraxmaan alximyari ayaa intay basre ka yimaadeen ayay waxay yimaadeen xijaaj xajka iyagoo u socda ama cumro u socdo waxay arkeen marka ibnu cumar ibnu cumar bay waxay yidhaahdeen inna min qibalinaa naasan annaga agteenna dad baa ka soo baxay yatatabacuuna alcilma cilmigay raacraacaan oo dad xoogaa cilmi iyo wax sheeg sheegaayo cilmi cilmiga inay raacraacayaan loo arkaayo wayascumuuna an laa qadar waxayna ku andacoonayaan qadar inuusan jirin wa anna alamra unuf wax horan loo sii jaangooyey inaysan jirin wa anna alamra unufun waxa hadda dhacaayana in wax cusub ay yihiin oo aan hore looba qadarinba ibnu cumar marka wuxuu yidhi usheeg kuwaan haddii aad la kulanto inaan aniga beri ka ahay usheeg ayaguna ay beri iga yihiin markaasuu xadiidkii dheeraay oo jibriil buu keenayoo nin baa nebiga u yimid ou lahay dheeraay yani ahbirnii can alislaam ahbirnii can aliimaan ahbirnii can alixsaan isagoo markaa uga dan leh watu'mina bilqadari khayrihi wa sharihi qadariyadaas marka axaadiid baa ka ansaxday baa la yidhaahdaa fii damihim iyaga ceebeyntooda xadiidka culamada qaarkood way xasaneeyaan qaarna ma ma ma soo dhoweeyaan calaa kullin waana kuwa ibnu yani saxaabada cahdu saaa awaakhiru cahdi saxaabay soo baxeen markii dambe qadariyadu waxay isku rogtay kuwaas cilmiga ilaahay waa diidi jireen oo waxay dhihi jireen ruux hadda haddii halkan baabuur ku dardaro marka uu dardaro ayaa shaygan uu bilowday qadar ka horreeyeyna ma jirin ilaahayna markaasunbay ogaanayaan cilmi saabiqo ilaahay sii ogaa waxaan ma jiray dhihi jireen kuwaas marka culimmadii salafka waa gaalaysii jireen maxaa yeele haddii ilaahay ma ogeyn la yidhaahdo jahli bay u nisbeeyeen saacaddaas ka hor ilaahay adduunyada waxa ka dhacaya jaahilow ka ah bay u nisbeeyeen bina'an calaa daalika marka waa la gaalaysiiyey kuwaas kuwo dambe ayaa yimid cilmiga waa ogolnahay dhahay laakiin waxay diideen bani aadamka waxaan ka dhacaya afcaasha uu samaynayo ama hanuun iyo baadi iyo dil iyo dhac iyo sujuud iyo rukuuc ah bani aadamka waxaan ka dhacayo ilaahay ma qadarin ilaahay wax fiican inay dhacaan buu qadaraa laakiin bani aadamkaa keensanayo ficilkiisa oo bimacnaa waxaa weeyaan wax ilaahay qadarkiisa ku dhacaa ma jiraanoo ilaahay ma abuurin calaaqana lama leh iyaguna marka ilaahay bay qudrada ka qaadeen maxaa yeele waxaa imaanaya haddii ilaahay ninka gaalka ah uu ka rabay inuu iimaan mu'min noqdo salaad tukado hadduu ka rabay ee sidaasna uu u abuuray weliba laakiinse gaalka awooddiisa iyo rabitaankiisa uu ka qaalib noqday ilaahaytiisa ee markaa wax alla uunan koonka ka rabin oo gaalka sameeyey uu la yimid halkaa marka maxaa ka dhalanaya ilaahay inay cajzi loo nisbeeyey walidaalika camr ibnu cubayd ibnu baab ninkii la dhihi jiray muctasiliga ahaa ayaa xalqo waxaan uu ku akrinayay ayaa marka nin reebaadiya yimid markaasuu yidhi war ii duceeya neefaa iga dhumay buu yidhi neefkaygii geela ah waa iga dhumay ii duceeya markaasuu wuxuu yidhi ilaahow adiga inuu neefkiisaan lumo ma aadan rabinu yidhi adiga ma rabinu yidhi neefkiisa inuu dhumo mana qadarin markaasaa la xaday oo uu dhumay ee ilaah u soo celi markaasuu ninkii reebaadiya nin caaqilo ahaaye wuxuu yidhi yaa haadaa iska aamuso yidhi ducadaadana ma rabo maxaa dhacay baa lihi waxaan ka baqayaa buu yidhi inuu doono haddana inuu raboodo inuu ii soo celiyo ou ii soo celin waayo ile markii hore moogta wuxuu ku bilaabay ilaahu ma aadan rabin in neefkan uu ka dhumo da haddana waxaan ka baqayaa inuu raboodo inuu ii soo celiyo neefkii alle ou ii soo celin waayo ile adaa tiri moogtaha waxaan adduunkan waxaa ka soco karo waxaan ilaahay idmin macnaheedu saas waay ilaahay waa caajis waayo macnaheedu saasay noqonaysaa hadalka marka kuwaan dambe beladooda waxay ahayd taas ay alcabdu yakhluqu ficla nafsihi ilaahay oo si kala qadaray ayaa haddana isbeddel dhacaa bay ku leeyihin lidaalika qadarku alqadaru qudrat اllah imaam axmed siduu ku soo koobay qadarku waa qudradii ilaahay awoodda ilaahay waxay tahay marka wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allahna ilahay waa ka dhahaya wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah mashii'ada bani aadamku waxay ku xihan tahay mashii'ada alle ayb marka derajada marka imaamu shaafici iyo imaam axmed iyo wuxuu dhihi jiray xaajuuhum bilcilmi qoladan dambe oo ayagu qadarka cilmiga ilaahay waa ogolnaya laakiin waxaan ilaahay qadarin baa adduunka ka soconaya kuwa dhahaya waxaad ku qabsataan oo aad kula doodaan cilmiga kula dooda oo waxaad tidhaahdaan war horta ilaahay ma og yahay maxaani ninkan inuu gaal noqonaayo oo gaalnimo uu ku dhimanayo ilaahay ma oga ma hore ma u ogaay mase ma oga ma ogeyn hadday yidhaahdaan ilaahay waa ogaay hadday dhahaan de hadduu hore u ogaa ouna qoray inuu fuliyo oo bannaanka ou keeno maxaa ka mancinaya marka waa yahay cilmiguba hore ugu lahaayo marka ogow cilmiga waa martabada koowaad waa cilmi martabada labaad waa cilmigu waxaa weeyaan waxa adduunkan ka dhacayo koonka oo dhan ilaahay inuu ogyahay wixii aan dhicinna hadday dhici lahaayeen siday ahaa lahayn ilaahay waa ogyahay waa ka ilahay dhahay walow araadu lkhuruuja la acadduu lahu cuddatan walaakin kariha allahu bicaahum waxa hadday yeeli lahaayeen sidaasay ahaa lahayd bal badaa lahum maa kaanuu yukfuuna min qabl walow rudduu lacaaduu limaa nuhuu canhu haddii la celin lahaa miyaa la celinaa adduunyadii lagu celinaa waa maya laakiin ilaahay haddii lagu celin lahaa waxay noqon lahaayeen buu ogyahay lacaaduu limaa nuhuu canhu martabada kale ee saddexaadi marka waa cumuumulmashii'a oo cilmigii ilaahay ogaa iyo wixii uu looxulmaxfuudka ku qoray ilaahay inuu bannaanka keeno martabada saddexaad waa bannaan soo dhigidda adiga maalan waa ilaahay wuxuu ogaa inaad adiga dhala doonto looxul maxfuudkiibuu ku qoray wakhtiga aad dhalanayso iyo wakhtiga aad dhimanayso shaygaas ilaahay uu qoray bannaanka in la keeno soo maaha bannaanka in la keeno adigii wakhtigaagii markii la gaaro waa iska dhalanay marka wakhtigaad dhiman lahaydaa la gaaray waa dhimane waa wixii ilaahay soo qoray ayaa bannaanka lasoo dhigaayo bannaanka bannaanka la keenaa waa martabatu cumuumi lmashii'a la yidhaha cumuum lmashii'a khayr iyo shar wax kasta oo dhacaayo waxa soo bandhigay bannaanka keenay waa allah subxaana wa tacaala koonkaanna ma ka soo bambixi karaan waxaan ilaahay idmin martabada kale waxay tahay addoonkan ficilka uu samaynaya ee dhaqdhaqaaqiisa yaa abuurayna ilaahay baa abuuray adiga ficilkaaga ilaahay baa abuuray sujuudaad samaynay waa rukuucaysa ilaahay baa abuuray laakiin adiga ma lagu dirqinaa marka taas macnaheedama waxay tahay in adiga markaad sujuudayso qoorta lagu haayo oo madaxa dhulka lagu dhigaayo miya sida jabriyadu leedahay maya ikhtiyaarkaaga iraadadaada rabitaankaaga ku sujuuday walidaalika ficilkan sujuudda waxaa wasfi looga dhigaa ruuxa sujuudaya ee ilaahay wasfi loogama dhigo aman huwa qaanitun aanaa alleyli saajidan wa qaa'iman ilaahay baa saajid alla dhihi maayo ogow ilaahay waa qaa'im ma la dhahayo waa raakic ma la dhahayo bani aadamkaa looga dhigaa wasfi sababta looga dhigaayo waa maxay haddaynan iyagu samaynaynin miyaa looga dhigi lahayn bani aadamka ficilkiisa samayska marka laga dhaho iyo kasabka asagaa la yimaado isagoo mukhtaar ah laakiin bani aadamkan iyo ficilkiisa yaa wada abuuray ilaahay baa wada abuuray mashiada allana kama bixi karo marka muminuunaha marka labada bidcaba ee jabriga iyo yacnii iyoiyo tan kale qadar labadaba waxaa weeyaan marka ruuxu ilaahay waa waa ahlu sunnadii marka wasad bay ka yihiin ayb labadaa daraje marka halkaasuu ku tilmaamay shaekhulislaamna kutub fara badan buu ku sheegaayo bal caqiidadan la yidhaha tadmuriyada loo yaqaano tadmuriyada qaybteeda labaad waxay ku saabsan tahay qadarka qadarka iyo sharcigana waa in la iswaafajiyo ogow qadarka iyo sharciga in la iswaafajiyo waa maxay iraadada ilaahay labay u qaybsantaa iraada kowniya iyo iraada sharciya iraadada kowniyada waa midaan cumuumulmashii'a aan niriyo koonkan khayr iyo shar wixii ka dhacaba ilaahay baa qadaray waa iraada kowniya iraada sharciyana waxay tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala wax kastoo koonkan uu ku qadaray ma aha inuu jecel yahay kulligeed waxyaaba uu alla qadarayo uu necab yahaa jiro kufrigaa ka mida waxaa ka mida macaasidaa ka mida ilaahay waa qadaray cumuumulmashii'a waaye haddana laakiin ma jecla ilaahay xikmad baana ka dambaysa marka muxuu u qadaray haddaa tiraa waxaa lagu leeyahay lixikmatin baaliqa ayuu u qadaray xikmad oo haddii ilaahay uusan gaal abuuri lahayn acmaal fara badan baaba waxaa weeyaan mu'min yacnii jihaado jihaadkii baa ayaan la heli lahayn waxaan la ogaa kari lahayn ninka naftiisa ilaahay dartii u bixinaayo oo naftiisa iyo alle ay ilaahay alla uu weyn uu yacnii alla uu la weyn yahay oo naftiisa iyo ilaahay ilaahay uu weyn yahay lama gara lahayn haddaynan gaalo jiri lahayn ibliis hadduusan jiri lahayn dariiqadan yacnii ilaahay rusul ma la soo diri lahay haddaanu ibliis jiri lahayn lama soo direen waxaan marka waa isku xirxiran yihiin xikmad rabbaania baa ka dambaysa ilaahay inuu ibliis abuuro aadam in jannadii laga soo saaro maxaa yeelay rusul baa ilaahay soo saareen laba xisbi mu'miniin iyo kufaar baa la kala noqday waa la ysdagaalay dad baa ilaahay dartiisa naftooda uwaay u weynaya oo darajaad jannada ilaahay u gaarsiinaya kuwa naartay ku hoobanayaan haddaan iyaga aan laysku salladi lahayn waxaasoo acmaala ma la heli lahayn wajacalnaa bacdakum libacdin fitnatan atasbiruun marka xikmada ilaahay taasay keentay marka marka iraada sharciya waa waxaa ilaahay raalliga ka yahay ee uu raalli sharci ahaan oo u doono in marka qadarka iyo sharciga la yska hor keeno maaha jabriyadoo kale waxay samaynayaan qadarka iyo sharciga iska horkeenayaan war maa imaad rumaysid maa salaad tukatid maa sidaan yeeshid wuxuu leeyahay maya aniga ilaahay hadduu ii qadaro waa tuka lahay laakiin ilaahay an ii qadarin amarkii ilaahay iyo qadarkiibuu iska horkeenaya ogowna qoladaas marka sheekhulislaam wuxuu yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa waa mushrikiya qadariyada qadarka markuu ka hadlaya dawaa'ifta qadarkau dhowr u qaybiyaa qolo mushrikiyada kuwa la yidhaahdo mushrikiinta shabbahay ilaa mushrikiintu waxay dhaheen sayaquulu aladiina ashrakuu low shaa allahu maa ashraknaa walaa aabaa'una walaa xarabnaa min shay annaga shirki ma aanan samaynayna dheh haddii ilaahay uusan qadari lahayn ilaahay baa shirkigaa noo qadaray marka waa saxsannahay waay macnaheeda marka waxay iska laasimiyeen fiiri qadarka iraadadii kownigeeda qadarka ahayd iyo raalli ahaanshadii ilaahay bay iska laasimiyeen waxaan haddii mar ilaahay qadaray waa jecel yahay waayo macnihiisa saasay dheheen fiiri marka na sidoo kale markii la yidhi waidaa qiila lahum anfiquu mima rasaqakum اllah qaala aladiina kafaruu liladiina aamanuu anuطcimuu man low yashaau اllahu acamahu ma waxaan wax siinaynaa bay dhaheen ruux ilaahay hadduu dooni lahaa ou quudi lahaa yani ninkaan saan ilaaha u qadaray raalligouna ka yahay marka maxaan xuseynayna daacaadkii ilaahay dhammaay waxay uga tageen ilaaha qadaray kuwaas marka jabriyada ayaa shabbahda qolada la dhaho caddoonku waa majbuur iyo kuwaan sidaan qabo ayaa shabaho soomaalidana qaar waad arkaya dadka qaarkood saas salaadda maa tukatid haddii ilaahay qadarow kuleena maya qadarka looma xujaysta macsida alqadaru laa yuxtaju almacaasi laa tuxtaju bilqadar macaasida qadar looma xujayso adiga gaboodfalkaaga laakiin masaa'ibta kugu dhacdaa qadarka waa loo xujayso karaa lidaalika xadiidkii dheeraa qisadii aadam iyo iyo iyo muuse ka qisadii dhex martay oo nebigu uu yidhi nebiyullaahi muusa baa wuxuu aadam ku eedeeyey wuxuu yidhi adaan jannadii naga soo saartay dhibaatadan adaan noo horseeday adaasaan yeelay markaasuu aadam wuxuu yidhi ataluumu ataluumunii ma waxaad igu eedaysaa shay ilaahay qoray intuunan i abuurin ka hor qadariyada marka waa jabriyada waxay dhahayaan waa kaasaa nebi aadamaaba xujaystayba macsidii buu qadar u xujaystay waxaa la leeyahay marka culammada muxaqiinta ay dhahayaan aadam musiibada waaye wuxuu qadarka u xujaystaye uma ounan xujaysanin macsidiisa ma dhihin aniga geedka waxaan u cunay ilaahu geeddi aad ilaahay geeddii uu iga reebay qadar ilaahay ahayd inaan cuno ma uusa dhihin ee wuxuu yidhi ma waxaad igu eedaynaysaa musiibo ilaahay noo qoray muusena waxa uu ku eedeeyey aadam waxay ahayd meeshaan adaanna keenay dhibkaan adaan noo keenay ee dhibaatada ilaahay waa qadaray waa la dhihi karaa musiibada ilaahay waa loo tiirin waa yacni musiibada qadarka waa loo tiirin karaa waa loo xujaysan karaa laakiin macsida adiga aad falayso qadar ma in loo xujaystaa marka waxaa la yidhaahdaa yuxtaju alqadaru yacni almacaasi laa tuxtaju bilqadar laakin almacaa'ibu laakin almasaa'ibu tuxtaju bilqadar masaa'ibta waa loo xujaysan karaa qadarkeeda wahaada taqdiiru marka wuxuu leeyahay qadarkii marka waxyaabahaasuu kale leeyahay marka waa in la dhowr shayba in la rumeeyo afartan martaba in la rumeeyo xikmadana in la rumeeyo xikmadu waa muhim ilaahay shay kasta ou qadaro xikmad buu ku qadaraa ee ma ahan anaa awood badan anaa iska anaa saa yeelay ma ahan oo keliya wahaada taqdiiru marka masaa-isha aad waxaa u daaweeyey qadarka kitaabkan ibnuاlqayim shifaaءu اlcaliil fii masaa'il اlqadaa'i wاlqadari wاtacliil la yidhaahdo kitaabkaas akhrintiisu aaday u fiican tahay weliba masaa-ishan ishkaalaad badan buu furfuraya wahada taqdiiru taqdiirkan iyo jaangooyntan ataabicu raacay ataabicu licilmihi wahaada taqdiiru taqdiirkan iyo qadarkani ataabicu weeyaan ku raacaya licilmihi ilaahay cilmigiisa raacaya subxaanahu ataabicu raacaya licilmihi ilaahay cilmigiisa raacaya subxaanahu yakuunu wuxuu ahaanayaa fii mawaadica meelo jumlatan duuduub ahaan wa tafsiilan iyo tafsiil ahaan yani wuxuu leeyahay qadarkan ilaahay cilmigiisa taabic taabica u ah taaratan isagoo jumlatan ayuu imaadaa marna isagoo mufasal ah faqad kataba fi lowxi اlmaxfuudi ilaahay lowx lmaxfuudku wuxuu ku qoray maa shaaa wax allaale wuxuu doonayo waidaa khalaqa markuu abuuray jasad aljaniini canuga uurjiefka ah markuu abuuray jirkiisa qabla nafqi ruuxi ruuxda intaan lagu afuufin ka hor fiihi dhexdiisa bacaa ilayhi malakan malag buu usoo diray malag buu alle usoo diraa fayu'maru waxaa la farayaa biarbaci kelimaatin afar kelmadood fa yuqaalu lahu waxaa la dhahayaa uktub risqahu risqigiisa qor wa ajalahu waqtigiisa qor wa camalahu camalkiisa qor wa shaqiyun am saciidun ahuwa ahuwa shaqiyun miyaa am saciidun miyaana qor wanaxwi daalika iyo kaa waxii la mida wanaxwi daalika ayaa la dhaha la amraya adiga marka waqtigaaga iyo risqigaaga iyo shaqi ama saciid midkaaga tahay looxul maxfuudku markii hore waa lagu qoray si duuduubanaa loogu qoray si yacni waxaan ujeedaa mufasal ah si yacnii duduuban baa loogu qoray haddana mar labaad ayaa la qorayaayoo malaggii baa la amrayaa inuu qoro afartan shay si gaar ahaaneed afartan inuu qoro marka shaygan cilmigan ilaahay og yahay ee la qoraayo marna jumlatan wa tafsiilan labadabaa loo kala qoraa wahada taqdiiru taqdiirkan attaabicu licilmihi ilaahay cilmigiisa raacayo subxaanahu yakuunu wuxuu ahaanayaa fii mawaadica meelaha qaar jumlatan buu ahaanayaa wa tafsiilan buu ahaanayaa meelaha qaarna faqad kataba fi lowxi lmaxfuudi wuxuu ku qoray maa wixii shaaa alla dooni uu doonay waidaa khalaqa markuu abuuray jasadaljaniinina qabla nafqi ruux intaan ruuxda lagu afuufin fiihi jasadka dhexdiisa bacaa ilayhi malakan buu usoo dirayaa fayu'maru biarbaci kelimaatin buu ayaa la amrayaa fayuqaalu lahu uktub risqahu qor wa ajalahu qor wa camalahu qor wa shaqiyun am saciidun qor wanaxwi dalik fahada alqadaru qadarkani qad kaana yunkiruhu hadda uu kuu kala sheegayaa marka qad kaana yunkiruhu waxaa inkiri jiray khulaatulqadariyati qadariyada kuwooda qulaadda ah qadiiman hor wa munkiruuhu kuwa inkiraya alyowma maantana qaliilun weeyaan kuwa yar waa martabada hadda aan ka soo baxnay cilmiga iyo kitaabada darajadan marka yacnii martabadan cilmiga iyo kitaabada khulaatulqadariya ayaa inkiri jirtay nimankii khaylaan iyo macbad iljuhani nimankaas wamunkiruuhu kuwa inkirayo alyowma maanta qaliilun waa yaryihiin xilliga uu qoraayo shaekhulislaam caqiidadan wuxuu leeya dadka inkirayo ilaahay cilmigiisa maanta waa yaryihiin wa ama adarajatu اhaaniyatu darajada labaad halkan marka wuxuu ku dhex sheegayaa cumuumu lmashii'a iyo iyo khalqu afcaali اlcibaad labadaas halkan ku dhex sheegaya وأma الdرجة الثاaنية درجada labaad fahiya iyadu مaشhiiئaة اللahi weeyaan ilaahay maشhiiئadiisa النaafidaةu fulaysay وaqudratهi iyo qudrda وaqudrathu weeyaan ilaahay qudradiisa الشhaamilaةu ee yanii koobaysay maqduur dhan koobaysay kuل المaqduuraaت ayay koobaysaa wa huwa darajadanina aliimaanu rumayn la rumeeyo weeyaan biأna maa شhaءa الlah wuxuu ilaahay doonay kaana waa ahaanayaan وmaa lam yaشhaأ wuxuunan dooninna lam yakun ma ahaanayaan وأنهmaa وأنهmaa في السماaوaaتi وma في الأرضi مiن حaرaكaة وأنhu waxaa weeyaan maa في السماawaaتi شhaniga maa في السماawaaتi سمaaوaaتka dhexdooda waxa ah وmaa في الأرضi أرضada dhexdeeda waxa ah oo min xaرaكaةi dhqdhaqاaq ah naم وأنhu maa في السماawaaتi سمaaوaaت dhexdooda ma ahaanin وmaa في الأرضi أرضada dhexdeeda ma ahaanin مiن xaرaكaةi xaرaكo ay xaرaكaة ma ahaanin walaa sukuunin xaraka la'aan deganaan iyo xasilaanna ma ahaanin ilaa bimashii'at illaahi bay ku ahaataa mashii'ada ilaahi subxaanahu walaa yakuunu ma ahaanayo fii mulkihi ilaahay mulkigiisa dhexdiisa ilaa maa yuriidu wuxuu doonaya ma ahan ilaa maa yuriidu marka waa maxay iraada kowniye ahaan ile mulkiga ilaahay waxaa laga dhex helaa gaal kufri iimaan baa laga helaa haddana macnuhu marka waa maxay ilaa maa yuriidu kownan ilaa maa yuriidu wuxuu doonaya maahna kownan qadar ahaan ee sharci ahaan maya harci ayb waanahu subxaanahu alle waanahu alle subxaanahu nasahnaaye qadiiru weeyaan midkii awood badan calaa kulli shayin shay dhammaantiis korkiis ku awood badan min almawjuudaati iyo walmacduumaati waxyaabaha joogo iyo kuwa maqan oon la helin macduumka intaba famaa min makhluuqin makhluuq ma jiro fi lardi ardada korkeeda ah walaa fi samaai samada dhexdeeda ah ilaa haddii uu jiro allaahu alla khaaliquhu weeyaan kiisa abuuray subxaanahu laa khaaliqa khaaliq ma jiro hayruhu ilaahay hayrkiisa ma jiro khaaliq aan ilaahay ahayn ma jiro walaa rabba rabbi ma jiro siwaahu ilaahay ka soo haray khaaliq iyo walaa rabba loo isticmaalay qadarku towxiidka saddexdiisa qaybood qaybteebuu galaa isaga towxiid rububiyu galaa qadarku towxiid rububiya ayuu galaa maxaa yaele waxa aad rumaynaysaa waxaa weeyaan waa afcaashi ilaahay qadarku waa qudradii ilaahay subxaana wa tacaala qudrada iyo yacnii iyo abuurista addoommada afcaashooda iyo waa rububiyada ilaahay bay soo gelaysaa laa khaaliqa hayruhu walaa rabba siwaahu ma jiro wamaca daalika iyadoo sidaa ay tahay faqad amara alcibaada addoommadu wuxuu amray biaacatihi daacadiisa wa daacati rasuulihi rasuulkiisa inay ka dambeeyaan wa nahaahum wuxuu ka reebay can macsiyatihi macsidiisa wahuwa subxaanahu allana yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina waalmuxsiniina ayuu jecel yahay waalmuqsidiina kuwa cadaaladda sameeyo wayardaha wuxuu ka raali noqdaa can aladiina aamanuu mu'miniinta wa camiluu saalixaati kuwa camalka saalixa la yimid walaa yuxibu ma jecla alkaafiriina ma jecla walaa yardaa mana ka raali noqda cani alqowmi alfaasiqiina qoom daacada ilaahay ka baxa xaggoodana raalli kama noqdo walaa ya'muru bilfaxshaa'i fuxshina ma faro walaa yardaa licibaadihi اlkufra addoommadiisana gaalnimo ugama raalli noqdo walaa yuxibu اlfasaada fasaadna ilaahay ma jecla halkaa wuxuu rabaa inuu ku dhaho khayr iyo shar ilaahay baa qadaraa lagu yidhi inaad ka fahamta marka lama rabo mar hadduu qadaray waa jecelyahy sidaas darteed anu waxaan sameeyaba ilaahay qadarkiisa maadaama ay tahay waa khayr maadaama aan qadarkii alla adeecayo inaad tiraan lama rabo ee waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu wa tacaala khayr iyo sharba waa qadaray haddana waa kuu kala caddeeyey walaa yardaa walaa yuxibu ila alkhayra khayrkuuna jecelyahay ilahay labadan derajo horena waa uga soo hadalnay darsigaanna waa ku faahfaahinay walcibaadu addoommada faaciluuna weeyaan kuwii samaynayo xaqiiqatan xaqiiq ahaan halkan marka waxuu gelayaa addoonka ficilkiisa isagaa samaysto addoonku isagaa faacil ah laakiin markay noqoto yaa abuuray addoonkan ficilkiisa allah baad leedahay waalcibaadu faaciluuna xaqiiqatan xaqiiqatanna majaazkuu diidayaayo macnaha qaar baa adda caqiidada ashcariyadoo kale hadda jawharatu tawxiidka sharaxeedan tuxfatulmuriidka la yidhaahdo baajuuri wuxuu dhahayaa alcabdu majbuurun alcabdu mukhtaarun daahiran majbuurun baatinan addoonku wuxuu u muuqdaa inuu isagu wax dooran karo laakiin fil baatini waa qasban yahay waa la riixayaa ilaahay baa qasbayo dirqinayo riixayo nin haddii mukraha ou noqdo wax lagu dirqiyo ficil maba loo nisbeeye ninka haddii xabad inta dhegta laga saara la yidhaha fur naagtaada uu yidhaahdo dallaqtuki ninkaan naagoo furay ma la dhihi karan nin makruuh ah ficil iyo qowl looma nisbaynayo ictibaara male haddaa adiga marka tahay xaansho iska bidbidayso oo lagu dirqinaayo qoorta lagu haayo sujuudda madaxa dhulka lagu dhigaayo taa waxaa weeyaan ruuxa markaasi wuxuu noqonayaa bilcagsi shartana ay saasoo kale tahay oo zinada lagu dirqinaayo qofka oo xag alle looga dirqinaayo oo tuugnimada lagu dirqinaayo haddii sidaa la furo baabkaas waxaa imaanaya marka hawaabkii iyo ciqaabkii nin mukraha ah hawaab iyo ciqaab midna ma leh hawaabka ciqaabka marka maxaa laysku hawaabinayaa waxaa laysku hawaabinaya waa ikhtiyaar addoonka ka yimid xaggiisa ilaahayna addoommadu inay ikhtiyaar leeyihiin waa tilmaamayaayo wuxuu leeyahay lacallahum yatafakkaruun liqowmin yu'minuun yafcaluun wamaa ilaa daalika addoonku inuu ficil samaynayo ilaahay baa sheegay subxaanahu wa tacaala jabriyadu marka aayadaha ay qabsanayaan waxaa ka mid a addoonku waa majbuur markay dhahayaan wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa nebigaa waxaa la yidhi wamaa ramayta adiga ma tuurin id ramayta kolkaa tuurtay walaakina allaha ramaa ilaahay baa geli oo tuuray waa kaasa falam taqtuluuhum adiga wax ma dilin walaakina allaha qatalahum ilaaha dilay aayaddaas culamada waxay ugu jawaabeen isla aayadayba ku jirtaa nebigu inuu ficil sameeyey isaga oo aan la qasbin maxay tahay wamaa ramayta id ramayta waa la sugay waa kaas id waqti ramayta adiga aad tuurtay ta'daas yaa yaa loo ficilka yaa loo tiiriyey musnadu ilayhiga yaa waayeen waa rasuulku calayh isalaatu wasalaam id ramayta kolkaad adiga tuurta yaa layidhi haddii asaga uuna haddii la dirqinaayo isaga waxba uunan tuurin maba la dheheenba id ramayta ayb ramyiga la anfinaa muxuu yahay marka kan la sugaa iyo kan la anfinayaan isku nooc ahayn wamaa ramayta adiga ma tuurin marka la leeyahay waxay tahay adiga dadkan indhahooda carradii yarayadoo tuurtay gaalada indhahooda adiga ma wada gaarsiinin w id ramaytana waa ficilkii tuuryada uu sameeya la sugay walaakina allaha ramaa ilaahay baa tuuray ilaahaa gaarsiiyey waa carradan indhahooda ayb marka haakada waa kaa marka caqaa'idkan marka waa isfurfuraayaan waxaa dhici karta inxiraafka hadduu meeshaan kaa galo tawxiid ululuhiyana inuu u gudbo ayb walcibaadu addoommada faaciluuna weeyaan kuwii wax samaynayo faaciliin weeyaan xaqiiqatan xaqiiqa ahaan haddii haddii ma ogtahay haddii addoonka uunan waxba samaynaynin oo faacil uunan ahayn ismiga faacil ilaahay baa loo ishtiqaaqi lahay oo waxaa la dhihi laha ilaahay baa saajid ah ilaahay baa yani waxaa ah yani raakica ilaahay baa kaa ah ayaa la dhihi laha mana la dhahaysa walcibaadu faaciluuna xaqiiqatan wallaahu allana khaaliqu afcaalihim afcaashooda kii abuuray waaye waalcabdu addoonka huwa almu'minu isagaana mu'min ah waalkaafiru isagaa gaal ah walbaru walbaru isaga ayaa baari ah waalfaajiru isagaa faajira waalmusalli isagaa tukanaya waalsaa'imu isagaa saa'im ah oo allah saa'ima la dhihi maayo addoonka waa wax saa'imka ayb walilcibaadi addoommadu qudratun bay leeyihiin awood calaa acmaalihim acmaashooda ay u leeyihiin addoommadu qudro ayay u leeyihiin ficilka ay samaynayaan walahum iraadatun iraado iyo doonisna waa leeyihiin wallaahu allana khaaliquhum addoommada midka abuuray waaye wa khaaliqu qudratihim kan qudradooda abuurayna waaye wa iraadatihim iraadadooda qudrada ilaahay baa abuuroo gelshay addoommada fiiri marka addoommada addoonka iyo qudradiisa ilaahay baa abuuray marka la leeyahay adiga ilaahay baa ku abuuray qudradana asaa ku geliyey laakiin qudradaadaad ku shaqaysanaysaa adiga marka ood ku sujuudaysaa ad ku rukuucaysaa ku shaqaysanaysaa ayb jabrigu asaga culimmada waxay yidhaahdaan xujo caqliyay u keeneen ay ku radiyeen ninka jabrigae dhahaya addoonku wax ficilaba kama dhaco haddii isaga inta lasoo qabto la dilo ul inta loo qaato la garaaco ninkiibau eedaynayaayo maxkamad la korayaa de ninkan maxaad maxkamad ula kortay adiga addoonku ficil maba le sowma dhihin ficil ma le sowma dhihin ibnulqayim xujaj noocaasoo kaleu keenayo marka caqlan wa sharcan wax sax yacni ma ahan abulxasan alashcarina isaga wuxuu yidhaahdaa addoonku wax kasab yani wuxuu sheegaa kasab qudro aan lahayn buu tilmaamaayuu sheegaa ayb waana wax aad yacni u dhib badanba in la fahmaa ay adag tahay ilaa qaarkood ay ka dhigeen waxyaabaha luqsiga oo dhibka badan oo la fahmi waayo waxaa ka mid ah kasbu abilxasan ay dhahaan ayb wallaahu allana khaaliquhum weeyaan wakhaaliqu qudratihim kan abuuray qudra awoodahooda iyo iraadatihim iyo doonistooda intaba ilaahay alla subxaana wa tacaala midka abuuray isaga weeyaan kamaa qaala tacaala siduu alla u yidhi liman shaaa minkum an yastaqiim liman buu u sugnaada shaaa doonay minkum xaal ou idinka idinka mid yahay an yastaqiima inuu toosnaado mashiica loo sugay addoonka wamaa tashaa'uuna ma doonaysaan idinku ilaa an yashaa allah inuu alla doono ma ahane rabbulcaalamiina caalamkiinta rabbigood ahaa marka laakiin mashiicadaadu ma ka dhex bixi kartaa cumuumulmashiicadii aan soo sheegnay maya wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaa allah wahadihi darajatu darajadan oo min alqadari qadarka ka mida qadarka ah yukadibu bihaa waxaa beeniyo caamatu lqadariyati qadariyada badankooda aladiina kuwaas oo samaahu nebiyu nebiga uu ku magacaabay sala allahu calayh waali wasalama majuusu haadihi اlumma ummaddan majuusteeda uu ku magacaabay waxaa loogu magacaabay majuustu waxay rumaysan yihiin laba khaaliq khaaliqu اlkhayr iyo khaaliqu shar mugdiga waxay yidhaahdaan shartuu abuuraa iftiinkana waxuu abuuraa khayrka kuwaanna laba khaaliq ay rumaysan yihiinoo koonkan yaa abuuray allah bay dhahayaan idinka ficilkiinna yaa abuuray annagaa abuurna ay leeyihin laba khaaliqay sugeenna dalaa'ilka ay keenayaan wa tabaaraka allah axsanu اlkhaaliqiin yaa ka mida axsanu اlkhaaliqiin axsanu اlmusawiriin waa siyaaqaana saas tusaa wayakluu fiihaa qowmun wayakluu waxaa ku xadgudba fiihaa iyada masaladan dhexdeeda qowmun qolo mar walba iska jir marka xaqu yacni baatilku laba daraf waay xaggay xaggay u kala boodaan sheekhu markuu qadariyada baatilkeeda muujiyey qolo kaleu rabaa inaad iska ilaalisa haddana oo dhinaca kale iyadana u baxday wayakluu fiihaa waxaa ku xadgudbay qadarka sugiddiisana qowmun qolo min ahlilihbaati qolooyinka qadarka suga ah xataa salabuu ilaa ay ka siibeen alcabda addoonka qudratahu awooddiisii ay siibeen wakhtiyaarahu iyo ikhtiyaarkiisa wayukhrijuuna ay bixiyaan can afcaaliillaahi ilaahay afcaashiisa ayay ka bixinayaan wa axkaamihi iyo axkaamtiisa iyo alla afcaashiisaay ka bixinayaan iyo axkaamihi iyo axkaamtiisa xikamahaa xikamtii laga lahaa alla ou ka lahaa wa masaalixahaa iyo masaalixdii ku jirtay qoladan marka iyadu waa qadariyada qadarka ihbaat sugiddiisay ku xadgudbeen ilaa ay addoonka qudra male yidhaahdeen kuwaas ogow addoonkii qudradii bay u badiyeen oo waxay yidhaahdeen soo u qudro badan yahay darteed ayaa ilaahay oo iimaan u qadaray ayuu gaal iska noqon karaa addoonkiibay xil tiro badan saareen xataa yacnii qadarkiiba ay inkiraan kuwaan cagsigooda waayo waxay yidhahdeen addoonku waxuu gala ma laha isagu waa iska daa'ic oo ilaahay unbuu qadarkiisu iskaga hoggaansan yahay waxay dooni baa ahaa qoladaasna marka waxaa weeyaan jabriyada kuwa hadda uu tilmaamayo addoonkii bay marka qudrada iyo ikhtiyaarka ka qaadeen wayukhriju afcaasha allana xikmo male bay leeyihin ashaaciradaa ka mida kuwaan ashaaciradu ilaa baabulqadar jabriye waaye nufaatulxikmana waa la yidhaha xikmada ilaahay ma sugaan ay waxay leeyihin ilaahay khalqigan waa abuuray wax xikmaana ma ka dambayso bilaa xikma walidaalika waxay leeyihiin ilaahay hadduu doono le haddaad sharcigaadi xikmada ka qaado maalan hadda ilaahay suuragal maaha inuu zinada ruqseeyo ilaahay suuragal maaha dulmiga dadku inay isdhacaan isdilaan inuu ogolaado ou sharci ka dhigo waajib waayo in la islaayo inuu dhaho oo muslimku islaayo mustaxiil sababtu waxay tahay sharcigan ilaahay markuu soo dejinayo masaalix waajibaadka masaalixa alla uu ku dhisay xikmada alla uu ka lahaa markuu waajibaadkanna faraayo xikam ayuu ka lahaa xikamkaasuna waa masaalix waxyaabahan foosha xun dunuubta markuu naga reebaayana mafaasid ku jirta darteeduu nooga reebay ee ma ahan amar nin iska boqor ahoo cilmi iyo midna aan lahayn iyo xikmad oo saas sameey haddaad samey weyso waa ku dila sidaasoo kale ma ahan ilaahi subxaana wa tacaala ilaa ninka boqorkaa waxaa dhici karto bimujarad shahwo ou xukun u qabo amarkiisa in la qaato un keliya uu rabo ee biduuni xikmo laakiin inuu wax iska faro nimankan dictatoriyaalka qaar saasaa jira waxbuu baabi'inaya dad buu dilaya wax ula jeeda la'aan amarka ilaahay iyo nahyiga ilaahay sidaa maa xikamaa ka dambeeya ashaacirada xubmo ma sugaayaan walidaalika waxaa macquulay dhahayaan oo iyagu bannaanoo jaa'is ilaahay ku ah inuu alla qatliga inuu diin ka dhigo zinada inuu diin ka dhigo waa bannaanta waa dhici karta haddii ilaahay doonay leeyihiin ahlu sunnahana waxay leeyiin maya ma dhici karta sababtoo xikmada ilaahay baa diideysa saas inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu sharci ka dhigo dadka muslimiinta inay islaayaan oo xoolahooda iska dhacaan inuu sharci ka dhigo xikmada ilaahay baa diideyso alxakiim magacaasaa diidaya ilaahayna waa ka dhahay yaa cibaadii innii xaramtu dulma calaa nafsii wajacaltuhu baynakum muxaraman falaa tadaalamu ma samaynaayaba ilaahay subxaana wa tacaala ayb taasay marka ka qaadayaan buu hadalkan marka kadib iimaanka iyuu gelaya hadal badan uu iimaanka u baahan yahay wabilahi towfiiq sala allah waslm calaa nabiyina mxamed wcala alih wsabi